asalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobada warkayaga duhurnimo ee warbaahinta rediyo baydhaba idiin hayso duhurnimadana dhegeystayaal kuweeda ah ugu door karoona madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo amiirka qatar oo kulan khadka teleefonka ah yeeshay ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo ka hadlay khilaafkii soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne farmaajo amisom oo bilowday baaritaan baaritaana la xidhiira dilka dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay gobolka shabeellaha hoose golaha ammaanka ee qaramada midoobey oo shir ka yeelanaya xaaladda soomaaliya taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed oo soo bandhigay xubin ka tirsan al-shabaab oo isku soo dhiibay doorashada kuraas ka mid ah aqalka sare oo ka socota magaalada dhuusamareeb ee caasimadda maamul goboleedka galmudug akhbaaraadka dibaddana dhegeystayaal duhurnimadana qodobka ugu doorka roon madaxweynaha turkiga oo khadka teleefonka kula hadlay dhigiisa jabuuti iyo madax gale nin u dhashay britain oo la qabtay isagoo u basaasaya ruushka waa duhurnimo khamiisa dhegeystayaal taariikhduna ay ku beegan tahay laba-iyo tobanka bisha siddeedaad sannadda laba kun kow iyo labaatanka dhegeystayaal haatanna u diyaar garooba warkii oo dhan madaxweyne farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya iyo amiirka qatar ayaa kulan khadka teleefonka ah yeeshay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo amiirka dalkaasi qatar ayaa la sheegay in khadka teleefonka ay uga wada hadleen arrimo dhowr ah oo khuseeya labada dal ee qatar iyo soomaaliya madaxweyne farmaajo iyo amiirka qatar ayaa ka wada hadlay xoojinta xiriirka labada dal arrimaha gobolka iyo caalamka inta badan dowladda qatar ayaa waxay ka mid tahay dowladda dowladda taageerada dowladaha taageerada weyn siiya dalkeena soomaaliya ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya ayaa ka hadlayay khilaafkii soo kala dhex galay isaga iyo madaxweyne farmaajo ee maalmahan sida weyn looga hadalhayay baraha bulshada iyo guud ahaan warbaahinta ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya maxamed xuseen rooble oo la hadlay ganacsatada soomaalida ah ee ku nool magaalada nairobi ayaa meesha ka saaray khilaaf uu kala dhexeeyo madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya horraantii bishan ayay ahayd markii ay warqado u muuqda kuwo la isugu jawaabayo ay kasoo kala baxeen xafiisyada madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya arrintaasi oo dhalisay tuhun ah in labada mas-uul uu khilaaf uu soo kala dhex galay heshiis ayaan nahay dalkaasi haddaan heshiis aan lahayn ma soconayo oo qar ayuu ka sii dhacayaa aniga iyo madaxweynaha waxaa naga go-an in dalkaasi aan gaarsiino doorasho annagoo wada soconna in si nabad ah oo xasilooni ay ku jirto oo isfaham ay ku jirto n n wax n caqabad ah amaba khilaaf ah ma jiro ayuu yidhi ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble oo xalay khudbadda u jeedinayay jaaliyadda soomaaliyeed ee ku nool magaalada nairobi hadalka ra-iisul wasaare maxamed xuseen rooble ayaa ku soo aadaya xilli maalmihii lasoo dhaafay aada loo hadalhayay khilaafka kala dhexeeya madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya amisom ayaa bilowday baaritaana la xidhiira dadkii rayidka ahaa ee lagu dilay gobolka shabeellaha hoose ee deegaanada koonfur galbeed soomaaliya hadalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay inay bilaabeen howlgalka midooda afrika ee soomaaliya ee amisom ayaa sheegay inay bilaabeen baaritaan ku saabsan dhacdadii lagu dilay toddoba qof oo rayid ah taasi oo dhacday oo ka dhacday deegaanka golweyn ee gobolka shabeellaha hoose n dadkan shacabka ah ee toogashadooda lagu eedeeyey amisom ayaa u badnaa beereley sida ay xaqiijiyeen dad goobjoogyaal goobjoog u ahaa dhacdadaasi amisom ayaa sheegtay in deegaanka galweyn ay dagaalka kula galeen xubno ka tirsan al-shabaab oo weerar ku soo qaaday kolonyo gaadiid ah oo ay wateen natiijada ka soo baxda baaritaankan ay amisom sheegtay inay soo bandhigi doonto eena dadka ay dileen ciidamada amisom iyo kuwa ay dhaawaceen ayaa la geeyey meydkooda iyo dhaawacooda magaalada muqdisho habeen ka hor waxaana dowladda soomaaliya ay ka dalbadeen ehelada dadkaasi in cadaalad loo cadaalad loo raadiyo dadkooda taliska ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ayaa soo bandhigay xubin ka tirsana dagaalamayaasha al-shabaab oo isku soo dhiibay awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose deegaanada koonfur galbeed soomaaliya ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed ee ku sugan degmada awdheegle ee gobolka shabeellaha hoose ayaa la sheegay in uu isku soo dhiibay xubin ka tirsanaa al-shabaab ninkan oo magaciisa lagu sheegay asad shariif abuukar ayaa saraakiisha ciidamadu waxay sheegeen in ninkan uu muddo ka tirsanaa al-shabaab islamarkaana meelo badan uu ka soo shaqeeyey saraakiisha ciidamada ku sugan degmada awdheegle oo ninkaasi soo dhoweeyey ayaa sheegay in uu la soo xidhiiray kadibna ay si wanaagsan u soo dhoweeyeen waxaana ay ugu baaqeen ragga kale ee ka tirsan al-shabaab inay isaga soo tagaan ninkan la sheegay inuu ka tirsanaa al-shabaab ee ciidamada dowladda federaalka soomaaliya ee ku sugan awdheegle isku soo dhiibay ayaa ku soo aadaya xilli shalay magaalada tambaydhabo lagu soo bandhigay xubin ka tirsanaa dagaalamayaasha al-shabaab oo isna isa soo dhiibay golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa shir ka yeelanaya xaaladda guud ee soomaaliya golaha ammaanka ee qaramada midoobey ayaa la filayaa in maanta oo khamiisa gelinka dambe ay isugu yimaadaan shir ay uga hadlayaan xaaladaha ka jira xilligan soomaaliya iyo waxyaabaha u baahan in wax laga qabto si looga gudbo arrimahaasi shirkan ayaa si gaar ah diiradda loogu saari doonaa arrimaha doorashooyinka soomaaliya oo qaarkood bilowday dhaqaalaha ku baxaya iyo sidoo kale arrimo ay ka mid yihiin fatahaadaha wakiilka gaarka ah ee xogyaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan soomaaliya james swan iyo madaxa amisom danjire francisco madeyra ayaa warbixin siin doona xubnaha shirkaasi wakiilada qaramada midoobey ee shirkaasi ka qeybgeli doona oo dhankooda khudbad ka jeedin doona ayaa ka hadli doona ballanqaadyo ay u samayn doonaan dowladda federaalk soomaaliya si dowladda looga taageero dhinacyada amniga iyo doorashooyinka kulanka golaha ammaanka ee qaramada midoobey ay maanta ay ka yeelanayaan xaaladda soomaaliya ayaa ku soo aadaya xilli soomaaliya ay ka bilowdeen doorashooyinka aqalka sare balse ay jiraan caqabado kale oo u baahan in wax laga qabto doorashada kuraas ka mid ah aqalka sare ayaa ka socota haatan magaalada dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka galmudug waxaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda galmudug haatan ka socota doorashada lix kursi oo ka mid ah siddeed kursi oo maamulka galmudug uu ku leeyahay aqalka sare ilaa iyo laba-iyo toban musharax ayaa ku tartamaya doorashada kuwaasi oo qaarkood horey uga mid ahaa xildhibaanada aqalka sare halka qaarkoodna ay yihiin wasiiro ka tirsan dowlad goboleedka galmudug xildhibaanada golaha wakiilada galmudug ayaa u codaynaya xildhibaanada aqalka sare waxaana ay kala yihiin magacyada musharaxiinta ku tartamaya aqalka sare kuwaasi oo haatan doorashadoodu ay ka socoto magaalada dhuusamareeb cabdi axmed dhul kow axmed kow cabdi axmed dhuxulow oo la tartamaya nuur xasan guutaale labo yuusuf geelle ugaas oo la tartamaya daahir faarax fiidow saddex siciid siyaad shirwac oo la tartamaya maxamed maxamed daahir maxamed afar samsam daahir maxamuud oo la tartamaysa farxiyo maxamed guure shan cabdixakiim macalin axmed oo la tartamaya ismahaan cabdi xuseen lix duniyo maxamed cali oo la tartamaysa qadro cabdulaahi isxaaq doorashadaasi ayaa haatan ka socota magaalada dhuusamareeb dhegeystayaal natiijada ka soo baxda waxaad ku dhegeysan doontaan barnaamijyada dambe iyo wararkayaga dambe ee radio baydhaba halka warkaasi aad kala socotaan dhegeystayaal waa warbaahinta radio baydhaba ee magaalada tanbaydhabo madaxweyne erdogan madaxweynaha dalkaasi turkiga ayaa khadka teleefonka kula hadlay dhigiisa jabuuti iyo madax kale madaxweynaha turkiga rajib tayib erdogan ayaa khadka teleefonka kula xiriiray madaxweynayaasha dalalka jabuuti nigeria senegal iyo georgiya hogaamiyaashaasi waxay ka wada hadleen arrimaha gobolka iyo xoojinta xiriirka turkiga ee ay la leeyihiin dalalkaasi madaxweyne erdogan ayaa wicitaankiisa koowaad khadka kula xidhiiray dhigiisa dalka georgiya iyadoo erdogan sheegay in labada dal ay ka wada shaqayn doonaan iskaashiga wadajirka ah ee mashaariicda tamarta iyo gaadiidka iyo fursadaha kale ee cusub ee mandiqadda sida uu sheegay madaxa xafiiska isgaarsiinta ee madaxtooyada turkiga madaxweyne erdogan ayaa sidoo kale la hadlay madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele madaxweynaha nigeria mohamedu buhari iyo madaxweynaha senegal maki sall qoraal ka soo baxay madaxtooyada turkiga ayaa lagu sheegay in madaxweyne erdogan uu dhigiisa dalka jabuuti georgiya senegal iyo nigeria uga mahadceliyey isgarab istaagii turkiga ee la dagaalanka kaymaha eena dhowaan ku gubanayay dalkaasi turkiga nin u dhashay dalka britain ayaa la qabtay isagoo u basaasayay ruushka dacwad oogayaasha federaalka ee dalka jarmalka ayaa sheegay inay xidheen nin british ah oo ka shaqaynayay safaaradda britain ee magaalada berlin isagoona loo hayso tuhunna la xidhiira inuu u basaasayay ruushka ninkan oo magaciisa ay ku soo gaabiyeen david ayaa sheegay ayaa la sheegay in ugu yaraan hal mar warqado ay ku qoran tahay xog u gudbiyey qof ka mid a sirdoonka ruushka kadibna uu lacag ka qaatay waxaa talaadadii ha lagu xidhay magaalada botsdam ee dalkaasi jarmalka maanta ayaana la filayaa in la horgeeyo garsooraha baaraya kiiskiisa waxaa baaritaana lagu sameeyey gurigiisa iyo goobta uu ka shaqeeyo ninkan arrintan ayaa daba socota baaritaano ay si wada jir ah u wadaan booliska jarmalka iyo britain taliska booliska britain ayaa xaqiijiyey xarigga ninkaasi waxayna intaasi ku dareen in uu yahay konton iyo toddoba jir warkii duhurnimo oo aad kala socoteen dhegeystayaal radio baydhaba duhurnimadan halkan ayaan ku soo meerayaa warka waxaa idiin soo saaray islamarkaana idinla socodsiinayay anigoo ah cabdirashiid ismaaciil abuukaranteeno dhanka farsamada iyo iskudabaridka duhurnimadan dhegeystayaal waxaa iga saacidayay saaxiibkay saaxiibkay weriye cabdulaahi xidig tani kulantada madhegeystayaal sidaas iyo nabadgelyo cid allaale ciddii warkayaga uu dhaafayna dhegeystayaal waxay dib inooga daalacan karaan baraha internetka aynu ku leenahay ee www radio baydhawa dot net iyo barta facebooka ee radio baydhaba